bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeenii boqolaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum waa safxada boqol afar iyo sideetan alghazawaatu wasaraaya qabla badrin alghazawaatu duulimaadyadii waa gulufkii militari ee uu rasuulku hogaaminayay iyo ghazawaadku wasaraaya iyo ilaalooyinkii waa kuwuusan rasuulka la soconin oo qabla badrin ka horeeyay ayaan ka hadlaynaa walitanfiidi haatayni alkhitatayni labadan qorshe si loo fuliyo ama loo meel mariyo labada qorshe waxay ahayd aan ku celine wadada intay maka ka soo baxdo shaam aadaysa wadadaas oo ay maraan safarada ganacsiga ahe qoreysheed oo madiinana ag mara wadadaas inay awoodda muslimiinta soo hoos gasho oo mar walba ilaalo loo diro arrinta kalena waxay ahayd in waddadaas dadka degan qabaa-ilka degan oo dhan heshiis lala golo ama heshiiskaasi ahaado heshiis laskaashambuureysanayo ama heshiis ha ahaado heshiis aan isbadbaadino oo iyan aan isku xadgudbina si taa loo fulinaya mar kastaba uu rasuulku ciidamo u diro meeshaas walitanfiidi haatayni alkhitatayni labadaa qorshe si loo fuliyo bada-a wuxuu bilaabay rasuulku sala allahu caleyhi wasalama bitaxarukaati dhaqdhaqaaq alcaskariyati ee militari iyuu ficlan dhab ahaantii bilaabay bacda nusuuli lidni bilqitaali markiiba uu soo degay fasaxii la isu fasaxay iyo ogolaanshihii la isu ogolaaday in la dagaalamo wax la iska celiyo wa kaanat waxay ahayd dhaqdhaqaaqyadaas militari ashbaha mid u eg bidowriyaati alistilaaciyati ololayaasha kormeer waa ololihii waa saan u fasiray ololaha waan fasiray kelmadan ololaha la yidhaahdo markii kacaankii iyo yimideen ay erey bixinta sameynayeen bay micno kale u sameeyeen oo macno istilaaxi ah laakiin asalka soomaaliga ololuhu wuxuu ahaa soomaalidii qabaa-ilkeedu markay colka ahaan jireen ilaan mar walba colon bay ahaan jireen yaa labada reera colkii horta way kala guuri dhul baa u dhexeeya dhulkaasaa ciidan ay qolo walba usoo dirsan iyada oo fiirinaysa bal in lagu soo duulayo iyo wax raad ahoo oo meesha maray si ay u diyaargaroobaan iyo si qolada kale loo tusiyo in ay qolyahani feejigan yihiin oon haad laga helaynin ciidanka halkaa loo diro kaasaa ololo la dhihi jiray war ololaha usoo baxa marka ciidamadaas ololayaasha ihi weeye wa kaanad waxay ahayd dhaqdhaqaaqyadaas militari ashbaha mid u ekaan badan bidowriyaati ololayaashii al istitlaaciyati ee weliba sirdoonka ahayd ee war soo ogaanaysa wa kaana wuxuu ahaa almatluubu waxa laga rabay ujeedada laga lahaa minha iyada kamaa asharna saan horu soo sheegnay waxay ahayn kow al iktishaafu in lasoo kashfiyo oo daboolka laga soo qaado oo lasoo ogaado kashfiga waxaa la yidhaha wax kaa qarsoon oo kaa asturan oo kaa daboolaa oo daboolkii kasoo qaato alictish al istikshafu in daboolka laga soo qaato oo lasoo ogaado watacarufu in lasoo ogaado cala turuqi wadooyinkii almuxiitati bilmadiinati ee magaalada madiina kusoo gadaanaa wadada madiina inta wada magaalada madiina inta wado garab marta ag marta ama inta soo gasho oo dhan in la ogaado ilan ciidan marka uu meel mari wado unbuu soo qaaday si wadooyinka loo ogaado iyo walmasaaliki jidadkii almu-adiyati ee ku gaadhsiinaysay ilaa makata maka wadooyinka gala walmasaaliki iyo jidadka almu-adiyati ilaa makata ee maka ku gaadhsiinaya ee kuu geynaya ee gala in lasoo ogaado qodob kalena wuxuu ahaa maxaa jira ciidan markuu meel gelaya waa inuu meeshuu ka dagaalamayo uu yaqaano dhulka juqraafiga ta kale waa cabdulmucaahadaati heshiisyo in lala soo galo maca alqabaa'ili qabiilooyinkii allatii qabiilooyinkaasoo masaakinuha guryaheedu calaa hada calaa haadihi turuq ay wadooyinkan ku yaaliin qodobka saddexaadna waxaa weye ishcaaru mushriki yathrib magaalada yatrib oo madiine ah mushrikiinta degan iyo wayahuudiha iyo yuhuudda degan iyo wa acraabi albaadiya iyo reer miyiga acraabi albaadiya iyo carabta reer miyiga ah addaaribiina ee degan xowlaha magaalada madiine duleedkeeda degan iyo hareeraheeda in la dareensiiyo hee bi-anna almuslimiina inay muslimiintu aqwiyaa-u kuwa awood leh inay yihiin iyo wa annahum muslimiintii takhallasuu in ay kasoo takhalluseen ay kasoo dhex baxeen takhallusku waxaa la yidhaah wax intay ku xidhxidheen ay ku garbaduubteen oo meel ay saas kugu haysteen aad kasoo farabaxsatay takhallasuu inay kasoo farabaxsadeen oy kasoo xoroobeen min dacfihim tabaryaridoodii alqadiimi ee horreysay ilaan markii horeba waxbay iska celin kareen oo niman dagaalyahanay ahaayeene ha dagaalamina unbaa layidhi qodobka afraadna waxaa weeye ishcaaru qurayshin quraysh in la ogeysay bal fiir hadda ilaa markaa ugu dambeysay dagaaladan ee rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ee muslimiintu quraysh dembi kasta oo ay ka gashay inay la dagaalamaan oy laayaan marna ma ayna rabin wax alle waxay ku falayeen maxaa jira ujeeddada dagaalka muslimiintu dilka ma ah dhiig dad hadda u haliilaya oo dhiigabyacaba ma ah waxa weeyaan uun haddii quraysh waxaa la rabay waad arki doontaa quraysh inay intay miyirsato marka ama ay soo islaamto ama ay dagaalka ee muslimiinta ku haysa iska diiso nabad qaadato marka cid haba yaraatee la dagaalami lahaydi ma jirto ay qoladii nabad qaadata islaamku lama dirirayo waxa weeye indaaru qurayshin quraysh in loo digo oo looga digo cuqba tayshiha fudaydkeeda madax fudaydka iyo madax falluuqa ay qabto midhaha ay ka heli doonto iyo meeshuu ku dambeyn doono xataa tafiiqa si ay uga soo miyiirsato can ghayihaa wareerkeeda iyo baadinimada ay ku jirto way baadiyeysan tahay way khaldan tahay qaladkeeda si ay uga soo noqoto alladii ghayigaas iyo baadidaasoo laa yazaalu uusan aan ka zuulin ghayiga iyo gardaradaasi yatawaqalu inuu kusii libdhayo fii acmaaqihaa gudaheeda gudaheeda way maalinba maalinta ka dambaysaba way sii baadiyoobaysaa way kusii fogaanaysaa alladii kaasoo laa yazaalu aan ka zuulaynin yatawaqalu inuu kusii libdha uun fii acmaaqihaa gudaheeda iyo wacallahaa wacallahaa in laga yaabo tashcuru inay dareento bitafaaqumi alkhatari khatarti khatarti iyo halisti halisna waan idha khatarna waan idhahnay halistii inay ku fasastay oy faraha ka baxday calaa iqtisaadiha dhaqaalaheedii dhaqaalaheedii inuu khatar ku jiro maxaa jira dhaqaalo kale ma qabaan dhaqaalahooda ganacsi buu ahaa ganacsigana waddaday u marayeen baa loo fadhiyaa calaa iqtisaadiha wa asbaabi macaaishiha iyo nolosheeda sababtii ay nolosheedu ku taagnayd oo taa markay dareeto fatajnaxa ay u iilato ila silmi xagga nabadda xagga nabadda ay usoo iilato marka nabad inay u soo iilato cadaadska loo saarayay ee dagaalka iyagaa rabay oo wa tamtanica ay ka waantowdo ay ka waantowdo can iraadati qitaali lmuslimiina muslimiinta inay la dagaalanto rabitaanka ay rabto iyadaa caddaysatay inay rabto inay muslimiinta la dagaalanto ay kulana dagaalanto fii cuqri daarihim daartooda gudaheeda oo madiine ay kusoo weeraraan inay taa ka waantoobaan iyo wa canisaddi inay ka waantoobaan canisaddi inay isku gudbaan oy dadka ka horjoogsadaan can sabiilillaahi ilaahay diintiisa inay dadka ka horjoogsadaan oo ruux islaamaba ay yidhaahdaan waan ku dilaynaa ee ka baxa islaamka iyo wa can tacdiibi almustadcafiina kuwa la tunjileecsaday oo min almu'miniina mu'miniinta oo fii maka maka ku jira dhibaatada ay ku hayaan inay ka daayaan xataa yasiira almuslimuuna ilaa muslimiintu ay ka ahdaan xaraaran dad xor ahoo madax bannaanoo fii fii iblaaqi risaalati illaahi risaalada ilaahay fariinta ilaahay ee sidaanoo islaamka inay dadka gaadhsiiyaan fii rubuuci ljasiirati jasiiradokeyda carabta dhexdeeda dadka inay xor u yihiin inay gaadhsiiyaan intaa keliyataa laga rabay laakiin waa laga waayey haddii laga waayeyna meeshii ku dambaysay waantan wa fii maa yeli warqadaha soo socda ama xaashiha soo socda waxaa ku sugan axwaalu haadihi saraaya ilaalooyinkan uu rasuulku diray iyo duulimaadkan isagu uu hogaamiyey arrimahoodii bil ijaazi iyadoo aad iyo aad loo koobay oo ujeedada uun laga raacay waxaa ugu horeeya koow ciidan la diray oo rasuulku diray kii ugu horreeyey waxaa la dhihi jiray sariyatu sayfi lbaxri sariyana waan sheegnay waa ciidan ilaalo ah uusan rasuulka la socon xataa mar ama ha dagaalamo ama muysan dagaalamin ama ha weynaado ama ha yaraado fii ramadaana bisha ramadaan sanata asana aluulaa sanadii koobaad oo hijrada goormaan nidhi goormaa la soo galay waxaa la soo galay bisha rabiicul awal buu rasuulku soo galay sideedeedii waan soo sheegnay sideedeedii ayuu quba soo galay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam labaiyo tobankeediina madiine ayuu soo galay toddoba-iyo labaatankii maka ayuu ka soo baxay saddex maalmood wuxuu ku jiray khaaru thawr sideed maalmood dhexda ayuu kusoo jiray khaaru thawr iyo iyo quba dhexdooda afar maalmoodna wuxuu ku nastay quba ayuu ku nastay sidaas ayay ahayd arrimuhu marka bishii ramadaan sanadii koobaad ee hijrada almuwaafiqa oo ku aadan maaris bisha march la yidhaahda ee bisha saddexaada oo ah lix boqol iyo saddex iyo labaatan dhalashada nabi ciise yuu amara mise waxaa tidhaha amara wuxuu amiir uga dhigay amiir madax wuxuu uga dhigay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalama calaa haadihi sariyati ilaaladan oo sariyatu sayf albaxri la dhihi jiray asadullaahi wa asadi rasuulihi xamsata ibnu cabdilmualib ayaa madax looga dhigay wa macahu isaga ay la socdaan wa bacaahu wuu diray dheh fii halaathiina rajulan soddon nin oo keliyata waa ilaalo dagaal weyn hadda uma socdaan ilaalo weeye soddon halaathiina rajulan oo min almuhaajiriina muhaajiriinta bes ka mid a markii quraysh la raadinayay muhaajiriinta ayay u badnaayeen kuwaasoo yactariduuna jidka u galayo jidka isu taagaya ciiran safar safar weliba awr la adeegsanayaa ciir la ydhaah oo liqurayshin quraysh ay lahayd taasoo jaa-ad ka timid iyadoo cokan oo soo maaragtay alaab wadda min ashaami shaam ka timid wa fiiha safarkaas isaga ah waxaa madax ka ah oo hogaaminayay abujahl ibnu hishaam fii halaatha mi-ati rajulin saddex boqol oo nin yuu wataa waana abujahl kuwanina waa soddon marka ninkiiba toban baa ku aadaysa fa balaquu waxay gaadheen ciidamadii asxaabta ay uu xamse uu hogaaminayay waxay gaadheen sayf albaxri meesha la yidhaahdo mar kastana dagaalka waxaa loo bixiyaa meesha uu ka dhaco taana xusuuso meesha uu ka dhaco ayaa loo bixiyaa haddii laga reebo wax yar oo masalan ghaswat alaxzaab oo kale waxaa iyada xoogga qaadatay isbahaysigii dadkii issoo bahaystay ghaswatul khandaqna waa la waa la yidhaahdaa ama godkii la qoday laakiin sida badan dagaalka ama sariyada waxaa loo bixiyaa meeshii uu ka dhacay fa balaquu waxay gaadheen sayf albaxri bay gaadheen oo min naaxiyat alciid meesha xagga ciid la yidhaahda faltaqow way iska hor yimideen abujahl oo saddex boqol wata iyo xamse oo soddon wata ayaa iska hor yimid wastafow lilqitaali dagaal ayaa laysu saftay geesisana saddex soddon nin baa waxay rabtaa inay la dagaalanto saddex boqol halkaa markay mari fa mashaa waxaa waanwaan ka galay weeye hadda fa mashaa waxaa waanwaan ka galay ama araarena waa la yidhaah waanwaan iyo araare waa isku mid waanwaanta aada loo yaqaanaa araaraha waa waa la yaraha gacan bidixeeyey aada uguma jiro ereyada erey bixinta laakiin waxbaa la kala araareeyey waa la kala dhex galay wey ama waanwaan buu ka galay famasha waxaa araareeyey oo kala araareeyey labadii qolo oo kala dhex galay majd ibnu camr aljuhani nin la yidhaahdo majd ibnu camr aljuhani wa kaana wuxuu ahaa xaliifan xaliif ama gaashaanbuur buu wuxuu la ahaa lilfariiqeyni labada qalaba muslimiinta iyo quraysh labadaba jamiican bayn haa-ulaa'i wa haa-ulaa'i ayuu kala dhex galay uu kala araareeyey uu awaan dhex dhigay xataa intii xajaza baynahum uu kala dhex galay wey xajaza baynahum uu dhexdooda kala dhex galay oo falam yaqtatiluu aysan dagaalamin marka meeshaas saasay u dhacday waa laisku hor yimid waa laysu saftay laakiin ninkaasaa kala dhex galay muslimiintuna hadda dagaal umaba ayna soconin wa kaana wuxuu ahaa liwaau xamza xamza sariyadan uu watay oo sariyatu sayf albaxri ahayd oo tii ugu horeysayna ah waxay ahayd wa kaana waxaa liwaau xamza xamze calankii calankiisu wuxuu ahaa awala liwaa-in calan dagaal ama calankii ugu horeeyey oo caqadahu uu xidhay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyhi wasalam uu xidhay wa kaana wuxuu ahaa abyada mid cad buu ahaa wa xamalahu waxaana siday calanka oo calansida u ahaa abuu marthad kanaar kanaasdhe ibnu xuseyn alghanawi abuu marthad alghanawina waa la iska yidhaha ninkaasaa siday marka waxaa ugu muhiimsan sariyadu meesha ay ka dhacday oo sayfulbaxri ahayd tiradooda oo soddon ay ahaayeen ninka madaxda oo xamse ahaa calanka ninka u siday oo ahaa maaragtay abuumarthad iyo calanka oo ahaa mid cad dagaalna ma dhicin dagaalkana waxaa kala dhex galay ninkaa la dhihi jiray majd ibnu camr aljuhani ta kalena waxaa weeyaan ee labaad sariyatu raabiq ilaaladii raabiq meesha la yidhaha meel raabiq la yidhaahdo oo yumbu cagteeda ah yaa tana loo diray tii hore soo ramadaan maaha intana waa bishii ku xigtay fii shuwaala bisha shuwaal sanata waaxidin ibnu hijra sanadka koobaad ee hijrada almuwaafiqi ee ku aadan almuwaafiqi ee ku aadan abriil bisha abriil ku aadan sanata sitmiya talaata wacishriin fii shuwaala sanada koobaad ee hijrada horta dheh alsana aluulaa min alhijra sanadka koobaad ee hijrada almuwaafiq oo ku aadan abriila bisha afraad sanata sitmiya talaata wacishriin sanada lix boqol iyo saddex iyo labaatan ee dhalashada nabi ciise markay intaa tahay taariikhdu yubacatha wuxuu diray rasuulku sala allahu caleyhi wasalam lahaa raabiq wuxuu u diray meesha raabiq la yidhaha wuxuu u diray damiirku raabiq buu ku dhacayaaye bacatha wuxuu u diray lahaa raabiq rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama cubaydata bna alxaarith ninka la yidhaha cubaydata bna alxaarith ayuu u diray saxaabi jaliil ah wuxuu waxa weeye saxaabigaasi waan arki doonaaye saxaabigii koobaad ama ruuxii koobaad ee muslin ah oo jihaad ku dhinta ruux gardarre laysaga dilay waxay ahayd sumaya bay ahayd laakiin cubaydatulxaarithna waa ruuxii koobaad ee jihaadka ku dhinta dagaalkii beder markuu bilaawday wuxuu ku bilowday mubaaraso ay isu soo baxeen saddex quraysh ah saddex xagga ka socotay quraysh iyo saddex xagga islaamka ka socotay marka saddexda xagga quraysh ka socotay waxay ahaan laba nin oo walaalo ah iyo mid labadaas ka mid ahi mid wiil u dhalay cutbat ibnu rabiica shaybat ibnu rabiica alwaliid ibnu cutba xaggan kalena waxaa ka socotay cali ibnu abi aalib xamzata ibnu cabdilmualib iyo cubeydat ibnu lxaarith ibnu cabdilmualib cubeydat ibnu xaarith ibnu lmualib dheh marka saddexdan oo isku qoys ah iyo saddexdan oo isku qoys waxay dagaalkaasi uu ku dhammaaday ama mubaarada mubaarasadaas waxay ku dhammaatay saddexdii xagga kasoo kasoo socotay reer bani umayo ahayd saddexdiiba waa la dilay qolyahanna waxaa laga dhaawacay cubayda ayaa la dhaawacay cubayda ibnu xaarith dhaawiciina wuu u dhintay marka cubayda dib dambe u arki maysid halkaasaad ku arki doontaa wuxuu hogaaminayay sariyadatu raabiqna isagaa hogaaminayay cubaydatu ibnu xaarith ibnu lmualib fii sitiina rajulan marka hadda waa badan yihiin lixdan nin oo min almuhaajiriina ka mid a fa laqiya waxay iska hor yimideen abaa sufyaana abu sufyaan bay iska hor yimideen wa huwa abu sufyaan fii mi-atayni isagoo laba boqol wata calaa badni raabiq meesha raabiq la yidhaahdo dhexdeeda isugu yimideen waqad taraama alfariiqaani labada kooxood waxaa la isku tuurtuuray ama la isku aay binabli leebab walam yaqac qitaalun dagaalsama dhicin wa fii haadihi sariyati ilaaladan tan ah indama waxaa ku biiray rajulaani laba nin oo min jeyshi makkata ciidanka maka ka mid ahaa markaas la socday yaa waxay ku biireen ilal muslimiina muslimiinta ayay ku biireen maxaa jira muslimiin bay ahaayeen wahumaa labadoodaasi almiqdaad ibni camri albahraani kow wa cutbata ibni khaswaan almaasini labadaa nin wa kaana waxay ahaayeen muslimayni laba ninoo muslima ayay ahaayeen kharajaa way soo baxeenoo way soo raaceen macal kufaari gaalada ayay soo raaceen iyagoo isqarinaya maxay u soo raaceen liyakuuna si uu ahaado raacitaanka ay soo raaceen daalika oo kaasihi wasiilatan waddadii uu ugu noqdo waddo lil wusuuli si ay usoo gaadhaan ilal muslimiina muslimiinta ay usoo gaadhaan markii laysu soo saftay unbay xagga kusoo wareegeen waxay marka inoo hadhay inaan nidhaahno wa kaana wuxuu ahaa liwaau cubaydata cubaydat alxaaris sariyada watay oo sariyatu raabiq calankeeduna abyada mid cad buu ahaa wa xaamiluhu ka sidayna mistax ibnu uthaatha mistax ibnu uthaatha ibnu almutalib ibnu cabdi manaaf ninkaasuu ahaa mistax isagana taariikhda waan ku arki doonaa mistax taasina waa midaas ilaa hadeer calamada waa wada calamo wada cadcad mid madow kuma jiro waan arki doonaa kuwa madow laakiin waxay u badnaayeen calamada rasuulka sala allahu alayh wasalam kuwa cad bay u badnaayeen sariyat lkharaar haddana ilaaladii kharaar waa meesha uu meesha loo diray wey meesha loo diray ee la yidhi aada halkaas fii dilqicda bisha dilqicda bisha dilqicda sanata aluulaa min alhijra sanadii koobaad ee hijrada oo ku aadan meey bisha shanaad yacni bil walba meeshaasaa kaaga muuqata bil walba rasuulka ciidan buu diri jiray almuwaafiq oo ku aadan maayo bisha meey ku aadan sanadka lix boqol iyo saddex iyo labaatan bacatha wuxuu u diray rasuulku lahaa kharaar meesha lahaa wuxuu u diray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam sacad ibnu abi waqaas yuu u diray fii cishriina rajulan labaatan nin waa kuwii ugu yaraa kuwaasoo yactariduuna la raba inay jidka u galaan ciiran safar oo liqurayshin quraysh ay lahayd wa cahada wa cahida wuxuu kula ballamay rasuulku ilayhi sacad ibnu abi waqaas anlaa yujaawisa inuusan gudbin ama uusan tallaabin alkharaar meesha kharaar la yidhaaho inuusan dhaafin uusan ka gudbin amarka rasuulkana de waa in la fuliyo un fa kharaju way baxeen labaatankii nin uu sacad ibnu abi waqaas hogaaminayay ee u socday meesha la yidhaha kharaar mushaatan iyagoo lugeynaya oo yakmunuuna dhuumanaya ama gabbanaya binnahaari maalintii way gabbanayeen wayasiiruuna bileyli habeenkiina way guuraynayeen xataa balaquu ilaa ay ka gaadhaan alkharaara meesha kharaar la yidhaaha sabiixata khamiisin maalin khamiisa fa wajaduu waxay arkeen ama ay ka war heleen ay ogaadeen baa laga wadaaye alciira safarkii oo marad martay kharaarka bil amsi shalay ay gudubtay khalaas kaana wuxuu ahaa liwaau sacad sacad ibnu waqaas calanka uu sitayna wuxuu ahaa abyada mid cad waxamalahu waxaa waday almiqdaad ibnu camr ayaa waday miqdaad ibnu camrkii uun siriyta raabiq kasoo kasoo galay xagga muslimiin xagga gaalada ka yimid ee muslimiinta kusoo biiray isagoo muslina ayaa markan dambe calanka siday sariyata kharaar taasna waa intaas waxaan u gudbaynaa ghaswat labwaa marka waa midii uu rasuulka la socday haswaba haddaad maqasho rasuulka la socda ama dagaal ha dhaco ama yuusan dhicin ciidanku ha badnaado yuusan badnaanin meesha la aadi meel fogo ahaato ha dhowaato meeshuu rasuulku la socdo ciidanku la socdo waa ghaswa ghaswatul abwaa meesha abwa la yidhaahdo duulimaadkii ka dhacay awadaan fii safara waqtigii unbaa socda fii safara bisha safar sanata ithnayni min alhijra sanadka labaad ee hijrada almuwaafiqi ee weli ku aadan agostos bisha sideedaad ku aadan ku aadan sanata sitimiya talaata wacishriin dhalashada nabi ciise markay ahayd lix boqol iyo saddex iyo labaatan yaa umarkii obaada rasuulku baxo kharaja waxaa baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam yaa fiihaa ciidankaas baxay binafsihi naf ahaantiisa fii sabciina rajulan toddobaatan nin isagoo wato oo min almuhaajiriina muhaajiriin kulligood wada ah khaasatan gaar ahaan keligood ah yacni khaasatan oo badhaxal oo cid kale aysan la soconin yactaridu ciiran liqurayshin si jidka la ysugu taago safar ay lahayd quraysh xataa balaqa wadaana ilaa uu ka gaadho ka gaadho meesha wadaan la yidhaahdo falam yalqa lama kulmin kaydan wax dhibaato ah ciddi maba ina is arkinba nimankii oo meesha maray unbuu arkay wastakhlafa fiiha magaalada madiine wuxuu rasuulku uga tegay cala almadiinati sacad ibnu cubaadata radia allahu tacaala canhu mar kasta uu rasuulku magaalada madiine ka baxayo nin mas-uul ah oo dadka salaada tukiya oo umuuraha muslimiinta sii maamula intuu maqan yahay oo madax u ah ayuu uga tegi jiray mar walbana waa lainoo sheegay qofku uga tegay wa fii haadihi alghaswa duulimaadkan tan ah yucaqada wuxuu gaadhay ama u guntay ama xidhay mucaahadatan mucaadata xilfin heshiis ah isgaashaanbuuraysi heshiis ah isgaashaanbuuraysi iyo wuxuu la galay maca camr ibni makhshi addamri nin layidhaah wa kaana waxaa ninkaasi camri ihi sayida bani damura qabiilka layidhaah reer bani damura yuu madaxu ahaa fii zamaanihi waqtigiis wa haadaa kani soo socdaayey nasu lmucaahadati heshiiskii la wada galay naskeedii weeye qoraalkii qoraalkeedii weeye oo muxuu leeyahay haadaa kani kitaabun qoraal weeye oo min muxamedin muxamed ka yimid muxamedkii rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam libani damura oo reer bani damurana u socdo oo la siinayo fa innahum reer bani damura aaminuuna ammaan iyo nabadgelyo ayay ku sugan yihiin calaa amwaalihim hantidooda iyo xoolahooda wa anfusihim iyo nafafyaalkoodaba cid waxyeeli karta oo xagga muslimiinta ka mid ihi ma jirto waxaa intaa ka sii daran wa inna lahum waxay leeyihiin an nasru hiilo in loo hiiliyo ay muslimiintu usoo gurmadaan calaa man raamahum cid alle ciddii isku dayda inay gardaraysato ilaa an yuxaaribuu inay iyagu la dagaalamaan diin allaahi ilaahay diintiisa inay la dagaalamaan maahan hadday cid kale soo gardaraysato waa loo hilinoo muslimiinta ayaa u hilinaya arrintaasina waxay ahaan doontaa oy saa ahaanaysaa intay adduunyadu nooshahay wey inta la nool yahay oo dhan waa heshiis ah maa intii maa intii balla uu qooyaba baxrun badi suufatan suuf yar intay badi qoyso suuf intay badi qoyso maxaa weeyaan intay badiba jirto intay badiba jirto oo adduunyadu ay la nool yahay iyo wa ana nabiya in nabigu idaa dacaahum hadduu isna ugu yeedho linasrihi inay u hiliyaan ajaabuhu inay ka yeelayaan haddii iyaga dhibaato loo geysto oo lagu soo gardaroodo muslimiinta way u hiilinayaan haddii iyagana la weydiisto hiillo haddii la weysto waa inay usoo hiiliyaan saasaa lagu heshiiyey wa haadihi tantadu oo ghaswatu waddaan ama ghaswatu labwaa ah awalu ghaswatin ghaswadii ugu horreysay ama duulimaadkii ugu horreeyey oo ghasaha rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay uu duulo wa kaanad waxay ahayd khaybatuhu muddada uu madiine ka maqnaa waxay ahayd khamsa casharata leyla shan iyo toban habeen buu ka maqnaa wa kaana wuxuu alliwaau calankana abyada mid cad buu ahaa wa xaamiluhu ka sidayna xamsata ibnu cabdilmualib ayuu ah marka taasina waxay ahayd khaswadii koobaad daahfur bay waxay u ahayd khasawaadkii rasuulka sala allahu caleyhi wasalama faa-iidadaa weynna waa laga dhaxlay oo ah in qabiil weyn oo meelaha degana oo reer bani damuro la yidhaahdo heshiiskaa laga soo galay hada wabillaahi towfiiq wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam